golaha murtida iyo waxaygelinta tiyaatarka qaranka soomaaliyeed ayaa isugu tegay abwaanada soomaaliyeed kulankaasi oo isugu yimaadeen ayaa ku salaysnaa wacyigelinta ka dhanka ah dagaalbeeleedyada ka socda qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waxaana soo abaabulaya maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka abwaan cabdulaahi kuure haddaba waa kuwan qaar ka mid ah abwaanada ugu waaweyn oo baaq u diraya walaalaha ka dhexaysa dagaalbeeleedyada isbaabaysiin ee dhulku bannaanaado dad u baahanaa jira oo soo degaya deris waxaa nala ah boqol iyo konton milyan dad ah oo bad iyo berri ay degaan u baaha haddaad isdhammaysaan ayagaa soo degaya haddii alla gurooya qarni ka hor ayay ahayd markii abwaanka soomaaliyeed uu dhahayay dadka kama yaraateena way isdabar janaysaa marka waana naguma dhimana war kuma dhimana abwaanka soomaaliyeed maanta halkaasay fadhiyaan caradooday soo bandhigayaan inta isdilaysaa waa inta deriska ah ee sokeeyaha ah ee xididka iyo xigaalada ah ee abti iyo adeerka u fiirsada ilaahay iyo rasuulkiisu waxay sheegeen haddii alla kuu roon yahay saddex xaq inay isku leeyihiin dadka deriska ah muslimka ah ee haddii alla kuu roon yahay ehelka ah inta isdilaysaa waa saddexdii waa dulle qabyaaladdu waa furqiyo daacuun waa cadow difaaca iyo dugsi aad ka dhigato kaadoo xamaatada waa nacdadnimada iyo sharafta kaala dirinoo ummaddaada kugu dira waa durbaan ibliisoo daacad aad u tahayoo aad ka daba hablaysaa waa kaan kara duqowdiyo jahli deegta noo suran ummadday la darisana labadda waa u diiddaa damiirka waa ka qaaddaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa calanka waa ka diirtaa aakhirana dabnaariyo jahanabay ku dalaqsiin waxaan u jeedinayaa dowladda soomaaliya khaas ahaan taliyaasha ciidamada dadka isdilaya idinkoo milatari idinku filan haysta idinkoo ciidan nabad sugidoo idinku filan haysta iyadoo boliis idinku filan oo ay joogaan iyadoo asluub dalka ku filan oo ay joogto in maalin walba labaatan nin meel dagaal ay ku gasho idinkuna aad fiirsataan taangiyaasha iyo helikobtarrada waxaa weeye taas idinka aqbali mayno waxaan idinkugu baaqaynaa inaad arrinkan dagaal ku qaadaan inaad nimanka abaabulaya arrimahan aad soo qabqabataan inaad isku goob ku toogataan arrinkaani waa dhibaato waa mashruuc soomaaliya cunuga u yaryo kan u weynu way og yihiin waa laga warqabaa saraakiisha ciidamada waa inay arrintan ka hor tagaan khaas ahaan taliya odawaa waxaan leenahay waan hubaa inaad arrintan ka damqanayso arrintan waa in milatariga soomaaliya tallaabo ka qaadaan soomaaliyey waad isdishay dhiiggaagii baa daadisay hadday wax kuu dhinnaayeen oo aad rabtay inaad wax kale sii dishid hadda dadkii waaba dhammaadaan isleeyahay waxaad yeeshaa sidii horeyba loo yidhi hadalma dhinne ee waa laysoo joojiyey dhiigga daadinaad aadanaya iska jooji ilaahay ka baq ilaahay cadaab iyo wuxuu samaystay jandho laba jid oo loo kala marayana wuu samaystay qofkii rabaa inuu cadaab kaa galo ololaya jidkuu ku socda ha ku socdo oo hana maqli waayo qofkii raba inuu jannadaa galo wanaagsan jidkaa wanaagsan oo jannada loo maro ha u maro idinkoon iswadawiiqin oon waxyaha isgoynin idinkoon walaal iyo xigaal wiifta ku astaynin idinkoon waddaniyiin kacdiya wiilasha idlaynin idinkoon dad waayeela iyo waalid ka inkaarsan
daata dhiig badanee ha yeeshee nin libin duugtay oon daadsadaan jirinee dabar gooy qabyaaladi nin ogyo duhur ma qaateen dunidoo dharaar guurtay baa dib u hayaanteen dayaxaa la hiigsanahayaa mana dareentaan dawladaha asaagiin unkaday kama diqootaan mucaawanad dullowdiyo cunnaad dawarsanaysaan dulligaa waxaa idin badiyo dabatadaa caydhta waa dakano qabiil iyo xumaan loo dugaashadeeye dabar gooy qabyaaladi